sidaad warkaba ku maqlayseen madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa sheegay inuu ciidan horleh u diray gobolka bariga dhexe isagoo ujeedada ku sheegay inay tahay mid ka hortag ah tallaabadan ayaa waxaa diiday dowladda iiraan iyada oo sheegtay inaanay isdhiibi doonin dhinaca kale waxaa jira warar sheegaya in maamulka madaxweyne trump uu doonayo inuu hub ka iibiyo dalalka sacuudiga iyo dalka iskutega imaaraadka carabta iyadoo aan la marin koongareska oo xaaladahaas oo kale ogolaanshihiisa loo baahan yahay haddaba faafaynta wararkan cusub ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu ka waraystay jibriil ow maxamed oo bare ka ah jaamacadda ohio state ee dalkan maraykanka
walaal ciidanka uu madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu dirayo ilaa kun iyo shan boqol oo askari ah waxaa ka horreeyey maraakiib xambaara gantaalo iyo sawaariya iyo ciidamo dhayri ah oo loo diray bariga dhexe arrintaas oo lagu waajahayay halis la sheegay oo dawladdu sheegtay in iiraan ay ka imaaneysay marka waxa uu madaxweynuhu iyo wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda gaashaandhigu ay ku doodayaan ciidankii hore ee la diray inay ka hortageen dhibaato ay dooneysay iiraan inay u geysato danaha maraykanka gaar ahaan duqeyme ay dooneysay inay ku sameyso ceelasha shidaalka ee dalka sacuudi carabiya iyadoo ka jawaabaysa cunaqabateynta uu maraykan ku saaray shidaalka iiraan waan gartay waxaa iiguna soo baxaya warar sheegaya oo dhinaca sanadka laga helay in madaxweynaha guud ahaan maamulka madaxweyne trump ay doonayaan in wareegto madaxweyne iyadoo la isticmaalayo hub laga iibiyo dalalka sacuudiga iyo isutagga imaaraadka carabta halkii markii hore ee ahayd in la maro koongareeska maraykanka oo isagu ogolaanshaa bixiyo sharci waxaa jira dowladda mkoongareeska maraykanka uu sameeyey oo la yidhaahdo dhoofinta hubka oo ay waajib tahay in dowladdu ama xukuumaddu markii ay hub inay dirto rabto ama dalka iibiso inay fasax ka qaadato koongareeska madaxweyne trump iyo maamulkiisa waxay heleen arrin arrintaas ay uga badbaadayaan oo ah haddii ay jirto halis soo waajahaysa danaha maraykanka in madaxweynuhu uu ku dhawaaqi karo xaalad deg dega xaaladaas deg dega ah uu ku dhawaaqayo kabacdina uu hubka diri karo isagoon koongareeska waxba weydiinin marka wuxuu ku dooday madaxweynuhu dalka sacuudi carabiya ayaa wuxuu waajahayaa halis aada u weyn oo wuxuu ka waajahayaa dowladda iiraan oo laga baqayo inay dhibaatooyin u geysato sidaa awgeed wuxuu fasaxay oo uu leeyahay waxaan isticmaalayaa emergencygaas ku dhawaaqayaa si aan hub ilaa iyo toddoba bilyan oo dollar gaaraya uga iibiyo dalalka sacuudiga iyo imaaraadka iyo jordan waan gartay dalka iiraan arrimahan dhacay oo dhan muxuu ka leeyahay runtii iiraan markii hore oo hawshani waxay ka bilaabatay dowladda maraykanka ayaa waxay ku magacaawday argagixiso ciidanka qaranka dalkaas waxay cunaqabateyn saartay hubkii shidaalkii dalkaas iyo dhaqaalihii dalkaas waxay ka baxday heshiis caalamku la galay arrimahaas waxay keeneen cadaadis fara badan inay dareento dowladda iiraan maraykanku marka waxay leeyihiin xog laga helay sirdoonku waxay sheegaysaa in dowladda iiraan ay markii hore soo aruurisay madaafiic iyo gantaalo ay dooneysay inay ku duqeyso dalka sacuudi carabiya oo ay dhigtay xeebaha dalkaas iiraan hase yeeshee markii ay aragtay cadaadiska ka imanaya maraykanka iyo jawaabta culus ee maraykanku samaynayo inay dib ula baxday hubkii asaga ahaa hadda marka waxay leeyihiin maadaama cadaadiskaasi yimid iiraan waxay ka noqotay tallaabooyinkii ay ku talagalsanayd oo hubkeeda way la noqotay haddana waxay isku dayeysaa xaaladii inay dejiso oo ay qaboojiso laakiin wax mas-uuliinteedu mas-uuliinteedu wax hadalo ay sheegan lahaa imika mas-uuliyiinteedu dabcan dowladda iiraan isma dhiibayso oo way difaacaysaa ilaa iyo qofka u dambeeya waxyaaba caynka ay way ku hadlayaan laakiin tallaabooyinka ay qaadayaan ficlan waxay muujinayaan inaanay hadda diyaar u ahayn in dagaal uu dhaco si dhanka kale dowladda maraykanka gudaheeda dalka waxaa la aaminsan yahay madaxweyne trump arrimahan uu sameynayo inuu uga golleeyahayba inuu dagaal abuuro oo haddii dagaal la galo laba kun iyo sagaal iyo tobankii oo la marayo xilliga doorashada oo sanadka dambe ah in cidna aanay la tartami karaynin oo madaxweyne dagaal ku jira in xilka laga qaaday aada u adkaanayso marka waxaa hadda aada u wada daandaansiga iyo runtii tallaabooyinka faraha badan qaadaya waxa ay sheegayaan iiraaniyiintu inay yihiin maraykanka ee aanay ahayn iyaga waan gartay sheekadii qaramada midoobey waxaanu oddaa in la iloobayba waxaa kaloo iyaduna jirta dalalka midooda yurub oo miisaan siyaasadeed lahaa iyaguna waxaad mooddaa in muuqaalkoodii uuna meesha aan laga arkaynin bal adoo isku soo wada duubaya bulshada caalamka oo dhan ilaa iminka waxaa laga leeyahay arrintan runtii waxa uu jiraa walwal caalami ah oo qaramada midoobey iyo hay-adda nucleerka fahmisa iyo dalalka yurub ee garabka u ahaa dowladda maraykanka waxay heshiis la galeen dowladda iiraan ku saabsan in aysan nucleerkeeda sii kobcinin in gantaalaha iyo sawaariikhda aada u ridada dheer aanay samaysanin dhankaas markii iyadu ay aqbashana in laga ogolaado in shidaalkeeda iyo cunaqabatayntii dhaqaale saareed laga qaado arrintaas iyadaa maraykanku hadda markuu ka baxay oo cunaqabatayntii soo rogay hadda lama oga iiraan waxa ay ku hawlan tahay marka la eego dhanka nucleerkeeda arrintaasna runtii yurub iyo qaramada midoobay iyo qolyihii isha ku hayay arrintaas nucleerka aada iyo aad bay uga walwalsan yihiin waxay leeyihiin nucleerkeeda iyo hawlaheeda inay dib ugu noqotay wax aada suuragal u aweeyaan waana arrin caalami ah oo runtii caalamka oo dhan ka walwalayo in arrintaas dib loogu soo noqdo iyadoo laga duulayo in maraykanku manaqabteen saaray dowladda iiraan
aada ayuu mahadsan yahay jibriil ahu maxamed oo baraka ah jaamacadda ohio state ee dalka maraykanka waxa uu khadka telefoonka ugu ramiyey maxamed cabdisandheere halkaad kala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a